xilli maalinkii shalayta oo taariikhdu ku beegneed shanta bisha oktoobar ay ku ekeed xilliga lasoo gudbinayo xubnaha aqalka sare u matalaya dowladda soo socota maamul goboleedyada dalka ayaa waxaan jirin ilaa iyo hadda maamul si rasmi ah usoo gudbiyay xubnaha aqalka sare u matalaya dowladda soo socota madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay diyaar u yihiin xubnihii u matali lahaa aqalka sare shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan xubnaha aqalka sare islamarkaasna laba maalmood gudahood ay u gudbi doonaan guddiga doorashooyinka
aqalka sare inuu anagu agteena uu ka dhammaysan yahay oo diyaar uu yahay labada maalmood gudahoodana aan u gudbin doona guddiga doorashooyinka waan u sheegnay oo dadban aqalka sare boqolkiiba soddon gabdho inay noqdaan oo heshiiska u ahaa inay boqolkiiba soddon gabdhihay noqon doonaan oo laba kursiyo ka mida gabdho keliya u tartami doonaan waan u sheegnay marka waana naga diyaar maalmaha soo socdana waxaan u gudbin doonaa haddii ilaahay eegno guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinkana baarlamaanka ay u gudbin doonaan toddobaadka soo socdo in la ansixiyo ayaan rajaynaynaa
maamul goboleedyada dalka ayaa looga fadhiyaa in ay soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare u matalaya dowladda soo socota waxaana maamul goboleedyada qaarkood ay sheegayaan in xubnahaasi ay diyaar u yihiin islamarkaasna ay soo gudbi doonaan